asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagar xidhiidhay meel kastoo aad dal iyo dibiddu naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada dal iyo dibiddu aan idinka helnay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkuga haynana waxaa ka mid a xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid oo dhaliilo isuwan u jeediyay xukuumadda madaxweyne siilaanyo xildhibaan siciid cilmi rooble oo xukuumadda u soo jeediyey in ay ku dhaqanto xeerka saxaafadda somalilan ee madaxweynihii hore ee somalilan daahir rayaale kaahin u saxeexay baarlamaankuna uu ansixiyey
xildhibaan ibraahim cali rayte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud jiilaanya u soo jeediyey dhaliilo xoogan
saddex ruux oo lala xidhiidhiyey qaraxyadii jabuuti oo somalilan ku wareejisay jabuuti oo uu ku jiro lacaghayihii xawaalada jubba amisom oo sheegtay inay duqeyn cirka ah ku khaarajiyeen siddeetan ka mid ah kooxda al-shabaab maxkamad ku taala dalka masar oo xukuno kala duwan ku riday saxafiyiin ka tirsan tv-ga aljaziira iyo cambaareen caalami ah oo loo jeediyey xukunkaasi akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay intaas waa qaar kartay sawir ruuxii caawaan idiin haynay oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee ucid mudane cabdiraxmaan axmed cali ayaa maanta shir jira iyadoo ay ku qabteen xarunta xisbigaasi ee magaalada hargeysa ay kaga hadleen tacadiyo iyo hagardaamooyin ay sheegeen inay xukuumaddu ka hayso xisbigooda iyo saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan ka howlgasha waxa uu sheegay in aanay u dulqaadanayn tacadiyada ay xukuumaddu ka hayso xisbigooda isagoo tilmaamay in cabashadooda u gudbiyeen hay-adaha u dooda xuquuqa aadanaha ee caalamka iyo kuwa gobolkaba waxa uu ku eedeeyey xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo inay sabab la-aan u xidhxidhayso haweenkii birmigeydada ahaa ee xaqdhowrka iyo tixgelinta in laga mudnaa ayaa uu yidhi oo dhinaca kalena waxa uu sheegay inay markay noqoto danta qaranka ay liqayaan tacadiyada xukuumaddu ay ku hayso oo ay ka horumarinayaan danta guud waxaa kaloo uu ku baaqay in si degdeg ah xoriyadiisa loogu soo celiyo xogayihii isboortiga ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucida mudane maxamed muuse jiir oo maalintii labaad sabab aan la garanayn ugu xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa xukuumadda somalilan ayaa la sheegay inay saddex qof ku wareejisay dowladda jabuuti dadkan lagu qabtay hargeysa waxaa lala xidhiidhinayay inay ku lahaayeen weeraro isqarxina oo jabuuti ka dhacay kaasi oo saddex qof ku dhinteen dad goobjoog u ahaa xilliga lala kala wareegayay maxaabiista ayaa sheegay in saraakiil reer jabuuti ah oo watay diyaarad gaar ah ay kasoo degeen madhaarka caalamiga ee hargeysa islamarkaana lagu wareejiyey saddexda qof oo madaxa loo qariyey ayna adag tahay in la aqoonsado inkasta oo aan xog rasmi ah laga haynin dadkaasi cidda ay yihiin haddana warar ayaa sheegaya in uu ku jiro nin u shaqayn jiray xawaalada jubba oo maalmo sii horreysa boolisku xidhay dadka lagu wareejiyey saraakiisha amniga jabuuti ayaa laga qabtay magaalada hargeysa waxaana ku jira lacaghayihii xawaalada jubba express xafiiska hargeysa oo horay u qabteen ciidamada kahortaga argagixisada ee loo yaqaana araaryu wararka ayaa intaas ku daraya inuu jiro ruux afreynayay dadka lagu wareejiyey saraakiisha ammaanka jabuuti iyadoo la sheegay inuu xubin muhiim ah ka yahay xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye lama ogaa sababta dadkaasi loogu wareejiyey dalka jabuuti ee halkani loogu maxkamadayn waayey haddiiba uu dembi ku caddaado somalilan iyo jabuuti ayaa hore u sheegay inay iska kaashanayaan baadhista kiiska qaraxa jabuuti oo dadka geystay dhinaca somalilan ka galeen jabuuti sida ay wararku sheegayaan xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa xukuumadda ku eedeeyey in ay iska dhagamarinayso in ay ku dhaqanto xeerka saxaafadda ee baarlamaanka somalilan ansixiyey madaxweynihii horena u saxeexay waxa uu sheegay in maalin kasta xamar saxafi lagu dilo halka hargeysana mid lagu xidho
waxaa maqlaysaan maalin kasta xamar waxa ka dhacay waa maqlaysaa maalin kasta waxa halkana ka dhacay waa maqlaysaa xamar waxaa ka dhaca maalin kasta saxafi baa lagu dilaa halkana waxaa ka dhaca saxafi baa lagu xidhaa waxay la tahay arrintaas waa arrin laga yaabiyo weeye anigu shakhsi ahaan ka xildhibaan ahaan waxaan halkan doonayaa inaan ka jeediyo maanta anigoo ah guddoomiyaha guddiga garsoorka cadaaladda iyo dastuurka waxaan horta halkan ka baahanaynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh guddi ahaan ugu yeedhi doono xeerilaalaha iyo xeerlaalaha guud ee qaranka oo aanu su-aashaa ka weydiin doono si cad waxa loogu dhaqmi waayo xeerka waa qodob weyn haddii sharciga aynu innagu hay-adaha ugu sarreeyaa qarankanu hadday raaci waayaan sharciga sharcigu ma qabanayo keliya qofka muwaadinka ee miskiinka ah iyo saxafiga shilabkiisa raadsanaya sharcigu keligood qaban maayo waxa uu sheegay xeerka keliya ee saxaafadda lagula dhaqmi kara uu yahay xeerka saxaafadda ee sharciga ah ee laysla ogyahay wixii intaas dheerina uu yahay sharci darro iyo waxa aan lagu dhaqmi karin waxa uu siciid cilmi rooble farta ku fiiqay in haddii sharciga iyo qawaaniinta dalka u taalla lagu dhaqmi waayo ay taasi sababi doonto in ay meesha ka baxdo sharciyadda iyo kala dambaynta lagu kala socdaa waxa uu tilmaamay in gol ahaan ay u yeedhi doonaan xeeriraadyaha guud ee dalka si wax looga weydiiyo waxaa hortaagan ku-dhaqanka xeerka saxaafadda somalilan ugu dambayntiina waxa uu xildhibaanku sheegay in haddii la tixgelin waayo xeerarkii madaxweynihii hore uu saxeixay ka maantana aan kuwiisa la tixgelin doonin xildhibaan ibraahim cali rayte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa madaxweyne siiraanye iyo xukuumaddiisa ugu baaqay inay sharciga ku-dhaqankiisa u soo noqdaan oo ay dabaqaan xeerarka waddanku waxyaabaha ay farayaan xildhibaan ibraahim rayte waxa uu ugu baaqay in xukuumaddu si rasmi a u dabaqdo xeerka saxaafadda somalilan ee madaxweyne daahir rayaale kaahin oo hore u saxeexay isagoo ugu baaqay xukuumadda inay xeerka ciqaabta ka saarto meesha maadaama uu yahay mid xiliyadii dowladdii moxamed siyaad barre la isticmaali jiray xildhibaanku waxa uu tilmaamay guddoomiyaha xidhan ee wargeyska hatuf yuusuf cabdi gaboobe wixii isaga oo ka baxsan saxafinimada uu galo oo aan loo raaci karin saxaafadda loona raaci doono xeerka ciqaabta guud balse wixii uu isaga oo hatuf adeegsanaya sameeyo loo isticmaalayo xeerka saxaafadda dalka u yaalla ee dowladdii hore ay saxeexday xildhibaan ibraahim rayte waxa uu tilmaamay in cagajuglaynta iyo dhibaatada ay xukuumaddu ku hayso saxaafaddu aanay dhibaato ku ahayn keliya saxaafadda balse ay nafbax iyo dhibaato ku tahay tiirkii garsoorka oo muhiim u ah qarannimada iyo dowladnimada somalilan waxaa kale oo uu xildhibaanku sheegay in caburinta saxaafadda madaxa bannaan ee dalku ay liddi ku tahay raadintii iyo baadidoonkii loogu jiray ictiraaf raadinta dalka somalilan oo muddo badan loo soo samraayey dabayntii waxa uu xildhibaanku xusay in xukuumaddu tallaabooyinka ay ku cadaadinayso saxaafaddu ay ka dhan tahay horumarkii iyo dimuquraadiyaddii dalka ka jirtay waxaana uu tilmaamay in aanay xukuumaddani ahayn midii ka jawaabi lahayd rabitaanka shacabka
arrintan markaan ka hadlo gaar ahaan haatuf iyo hantiilaha yuusuf cabdi gaboobe waxaa lagu eedanayaa inuu qoray warar ay dad shaksiyaada ama madaxa oo kale ay ka cawdeen way dhacdaa adduunka way ka dhacdaa xeerkaasi ka yaalla xeerka ka yaallaa waa kee waa xeerka saxaafadda label baa la yidhahdaa haddii yuusuf cabdi gaboobe uu caddeeyo in waxa uu qoray evidenskeedii uu keeno oo uu caddeeyo inay warkaasi uu run yahay si kasta hooga cawdo qofkaasi waxba waxba ka soo qaad ma leh haddiise uu caddayn kari waayo qofka kale caddeeyo wararkaasi inay been yihiin marka yuusuf cabdi gaboobe iyo iyo iyo joornaalkiisa waxaa waajib ku ah inay compensation bixiyaan meesha marna xari kuma jiro xeer ciqabeedna maaha waa caddahay xeerka lagu qaadayaa penal corku waa xeerkii soomaaliya ee hore xeerkii soomaaliya ee hore markaad akhrido kala barh oo barh baa dastuurkeenna ka soo horjeeda qodob kasta oo xeerkaa ku jira oo xeerka saxaafadda ka soo horjeedaa waa nasakhanyahay ama dastuurka ka soo horjeedaa waa nasakhanyahay sababtoo ah xeerka saxaafaddu waa xeerkii somalilan baarlamaanka somalilan ansixisay qodob kasta oo xeerarkii hore ee dalka hore aynu ka dhaxlay oo ka soo horjeeda xeerka saxaafadda waa null and void wax alla wax ka jiraa ma jiraan lamana adeegsan karo arrinta labaad ee meesha ku jirta waxa weeye garsooruhu awood uu xeerarka ku kala doorto male lama siinin discretion ma haysto uu yidhaahdo kaama isticmaalaya kaasaan isticmaalaya ay wax waliba xeer beleyi saxaafadda iyo wixii ka dhashaa waxay leedahay xeer yuusuf cabdi gaboobey wixii uu gaar u galo shaksiyan u galo ee dembiya saxaafadda loo raaci maayo xeerka ciqaabta loo raacaya waa marka uu shaksiga yahay marka haajif ay shaksi sharciya tahay oo ay wax qortana xeerka saxaafadda loo raacaya iskuma khaldana isuma dhowaa iskuma ekaan karaan waxaan leeyahay garsooraha taa isticmaalena awoodihiisa ugu dambayntiina saddex weriye ayaa maxkamada ku taala dalka masar ay ku heshay dacwado la xidhiidha inay taageerayaan ururka la mamnuucay ikhwaan muslimiinka iyo in ay faafinayeen warar been abuur ah waxaana kiiska suxufiyiinta uu keenay xambaareen caalami ah saddexda weriye ee la xukumay isniinta maanta ah ayaa kala ah beter grist oo u dhashay dalka australia maxamed fahmi oo haysta dhalashada masar iyo canada iyo baahir maxamed oo u dhashay dalka masar oo isaga lagu xukumay saddex sano oo dheeraad ah telefishinka aljaziira ayaa mar walba beeninayay eedahaas loogu soo ogay wariyaasha u shaqeeya kusimaha agaasimaha guud mustaf soog ayaa xukunkaas ku tilmaamay mid laga argagaxo oo muruga leh waxaana uu sheegay in aljaziira sii wadi doonto ololaha caalamiga ah ee ay doonayaan in lagu sii daayo saxafiyiintaasi toddobaadkii hore ayaa masar ay sii daysay suxufi kale oo ka tirsan aljaziira oo xabsiga ku jiray muddo toban bilood ah isagoo oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin dacwad oogayaasha ayaa amray in la sii daayo cabdullah al-shaami sababa dhinaca caafimaadka dartiis ah isagoo ku jiray cunto kasoomid soo socotay tan iyo bishii koowaad ee sanadkan akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha ay gudahan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadda idinka haynay warkan warka xiga waxaan idin leenahay
أهو أنا حبيحياي حبيحياي قبل أجي